kulankii maanta culummadu ay kulmeen waxay go'aamiyeen in la toobad keeno ilaah subxaana wa tacala la baryo oo roobdoon la sameeyo laga bilaabo maalinta arbacada ah insha allahu tacala waa la soomahayaa sabtiina waa la isku soo baxayaa iyadoo la tukanaya insha dhammaan gobolladoo dhan amarkaas culummadii iyo ra-iisul wasaarihii iyo mas-uuliyiinta dowladda kulli waa isku waafaqeen marka waan ku celinaynaa insha allahu tacaala maadaama dhibaatadu badan tahay abaartu ay daba dheeraatay cudurro noo weheliyaan in ilaahi loo toobadkeeno subxaana wa tacaala ilaahay la baryo ay culammadu go'aamiyeen dadkan ugu baaqahayaan in istikfaarta la badiyo oo la soomo laga bilaabo arbaca iyo khamiis iyo jimca insha allahu tacaala inta ka horraysa barro isniin iyo talaadadana ummaddaa la gaadhsiinaya haddii aa la yidhaha insha allahu tacala ee gobollada iyo kulli maamulada